إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu ku soo jirray kitaabkii buluuqu lmaraamka waxaa inoogu dembeeyey xadiiskii markaa tilmaamayey ee ibnu cabbaas laa taqsuru salaata fii aqala min arbacati burud waxaanaynu tilmaannay ahlucilmiga qaarkood inay markaa labada marxalo ama afartaa beriid oo lix iyo toban farsakh noqonaya inay u shardiyeen salaada qasrinta la qasrinaa iyaga oo markaa qaadanaya yacni xadiiskaas laakiin waxaynu tilmaannay xadiisku isagoo marfuuca inaanu asixin ee uu mawquufun yahay saxaabo kaleoo khilaafsanna ay jirto aqwaasha qaarkoodna aynay xujo noqonayn oo saxaabada qaar yidhaahdeen iyadoo qaar kale khilaafsan yihiin oo aqwaalu ahlicilmi yuxtaju laha walaakin laa yuxtaju biha waa inagii saas soo sheegnay marka haddii waxa weeye adilada la ysla noqdo ilaa ilaahay wuxuu yidhi fain tanasactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir waxay noqonaysaa sawaabku in waxa weeye safar oo dhan ha yacni gaabnaado ama ha dheeraado in salaadda in lagu qasriyaa inay mashruuc tahay ayaa markaa raajixu yacni uu yahay waana sidaa aynu sheegnay waxaanse sii tilmaamayaa afarta barid yacni qiyaasteedu waxay noqonaysaa yacni sagaashan kilomitir wax ku dhow ama sagaal iyo siddeetan kilomitir yacni ayay afarta bariid ama lix iyo tobanka farsakh qiyaastoodu ay noqonaysaa marka waxaa weeye bina'an calaa haada waxay qabaan yacni sagaal iyo siddeetan kilomitir wixii gaara in salaadda lagu qasrinayo culammada xadiiskaas qaadatay laakiin wixii ka yar sagaal iyo siddeetan kilomitir wixii ka yar inaan salaadda lagu qasrinaynin sidaas yada ayay markaa qabaan laakiin waynu soo sheegnay sida sawaabka ah xadiidkii afar boqol iyo koob iyo afartan waa can jaabirin radia allaahu canhu jaabir waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi khayru ummatii ummaddayda waxaa ugu khayr badan aladiina idaa asaa'uu istakfaruu kuwa hadday xumaato sameeyaan istakfaruu ilaahay dembidhaaf weydiisanaya wa idaa saafaruu hadday safraanna qasaruu salaada qasrinaya wa aftaruu afuraaya kuwaas oo soonkiina afuraaya salaadana qasrinaaya kuwaas baa markaa ummaddayda ugu khayr badan akhrajahu dabaraaniyu dabaraani baa soo saaray xadiiska oo fil awsadi buu ku soo saaray oo biisnaadin daciif sanad daciifa ayuu ku soo saaray wa huwa fii mursali saciid ibni lmusayib yacni waxaanuu yahay yacni mursal xadiis uu irsaaliyey oo uu nebiga sala allahu alayh wasalam u nisbeeyey saciid ibnilmusayib isagoo cidduu ka warinayey aan sheegin cinda albayhaqiyi bayhaqi agtiisa mukhtasarun yacni waxa weeye bayhaqi agtiisa mukhtasarun isagoo mukhtasara ayuu waxa weeye mursalkii saciid ibnu musayib yacni marka u yahay mukhtasarna wuxuu uga jeedaa qadarka dambe oo keliyo xadiisku sheegayey xadiiska yacni markaa mursalka ee saciid wa idaa saafaruu qasaruu wa aftaruu yacni khiyaaru ummatii aladiina idaa saafaruu qasaruu wa aftaruu ummaddayda waxaa yacni ugu khayr badan kuwa haddii ay safraan oo sadcaalaan salaada qasrinaaya afuraayana kuwaas ayaa markaa ugu khayr badan xadiidka markaa jaabir sida uu markaa sheikhuba inoo sheegay xadiidka sanadkiisu waa daciif sababu dacfina waxa uu yahay sida muxaqiquba uu tilmaamay laba cilaa ku suganoo mid waxa weeye ibnu lahiica oo sayi'ulxifdi ah oo waagii dambe ikhtilaaday ayaa markaa ku jira xadiiska cabaadiladii iyo markaa waxa weeye raggii qutaybe iyo raggii markaa waxa weeye culammadu ay sheegeen axaadiistay ka wariyaan inay markaa roon yihiin ay sheegeenna yacni markaa kamay warin waxaa kaloo sanadka xadiiska ku jira nin layahay abuzubayr oo jaabir wax ka warinaya abuzubayrna waa mudallis xadiiskana waa ancaneeyey marka mana aha riwaayadani riwaayadii lays lays uu ka warin jiray yacni abizubayr abizubayr ka warin jiray oo waxa weeye abuzubayr ninka la yidhaahdaa mudallis ha ahaado laakiin hadduu lays ibnu sacad wax ka warinayo yacni markaa abuzubayr walow haba cancaneeye waa maxmuulatun cala alitisaal yacni culammadu waxay sheegeen in itisaal lagu xambaarayo waayo lays ibnu sacad waxa uu ku sameeyey intiqaa oo waxau yidhi axaadiistaada ii kala sheeg kuwaad ka maqashay iyo kuwaanaad ka maqal markaa dabeedna kuwa u sheegay inuu ka maqlay ayuunbuu ka wariyey wixii markaa waxa weeye uu tilmaamay inaanu ka maqalla waa ka tegey sidaas aawadeed walow haba cancaneeye eh hadduu lays ibnu sacad abu zubayr wax ka warinayo riwaayadiisu waxay tahay maxmuulatun cala alitisaal siday culammada muxadisiintu marka ay tilmaameen saas aawadeed ayaa xaafidu dahabi markaa waxa uu yidhi yacni saxiixu muslim waxaa ku sugan axaadiis ilaa toban xadiis markaa noqonaya oo waxa weeye abu zubayr uu jaabir ka warinayo walaysa fii riwaayati laysi canhu fa fi lqalbi minhu shay yacni mana aha riwaayadii markaa lays lays ibnu sacad oo abu zubayr wax ka warin jiray noocaasna ma aha sidaas aawadeed qalbiga waxbaa kaga sugan buu markaa odhanayaa yacni markaa dahabi culammada xadiiska markaa waxa weeye tilmaantay inuu daciif yahay ba waxaa ka mida xaafid ibnu xajar oo halkan ku tasriixiyey waxaa kaloo ishaaray ibnu xajar alhaythami oo yidhi fiihi ibnu lahiica wa fiihi kalaam inkastoo markaa waxa weye haythami nowcan maa aan markaa ra'yigiisu uu markaa ka qabo ibnu lahiico aad mooddo inaanu iswaafaqsanayn oo fii bacdi alaxyaan oo markaa ka mida majmucu zawaa'idka waxa uu odhanayaa ibnu lahiica ayaa ku jira waana xasanulxadiis buu odhanayaa meelaha qaarkoodna waxau odhanayaa waxaa ku jira ibnu lahiica oo dacfi baa markaa ku sugan oo waxbuu ku daciifinaya yacni marka waxa weeye marka sidaas aawadeed yacni ra'yigiisu waxaad mooddaa nowcan maa inaanu markaa mutawaafiqun tamaaman inaanu ahay waxaa kale oo markaa ka mid a culammada markaa tilmaantay inuu waxa weeye dacfi ku sugan yahay munaawi oo isaguna yidhi tabaraani baa waxa uu ku soo saaray isnaadu daciifa isnaadu daciifa ayuu ku soo saaray buu marka uu yidhi sharaxa uu ku leeyahay jaamicu sagiirka ayuu sidaas iyadaa ku tilmaamay waxaa kale oo markaa daciifiyey albani oo isaguna daciifuljaamica iyo daciifada labadaba ku daciifiyey labadaba yacni markaa ku daciifiyey ayaa isaguna yacni markaa xadiiska xadiiska daciifiyey muxaqiqa kitaabkuna sidaas si leeg yacni markaa waxa uu tilmaamay yacni samiir inuu markaa daciif yahay ayuu tilmaamay amaa mursalka saciid ibn lmusayib waxa uu yahay shaafici baa markaa soo wariyay siduu muxaqiquba tilmaamayo sanadkiisana waxaa ku jira oo irsaalka dheeraad ka ah nin la yidhahdo ibraahim ibn abi yaxya shaykhu shaafici ayaa ku sugan ninkaasina waa kadaab sidaas aawadeed xadiisku ma asixin ayay markaa waxa weeye culammadu tilmaameen hayeeshee waxaa xusid mudan muxaqiqa takhriijka marka uu xadiiska takhriijiyey waxaad mooddaa inay tahay qaasir oo turuqyadii markaa xadiiska qaar ka mida ayuu ka tegey sidaad arkayso talkhiisulxabiirkaba markaad u eegto oo duruqda uu sheegaya qaar ka mida ayaanu soo aroorin oo aanu salban wa iijaaban waxba aanu ka odhanin yacni muxaqiqa kitaabka xadiiskuna wuxuu leeyahay dariiqyo kale ayaa isaga oo markaa xadiisku markaa mawsuul yahay iyo isagoo waxa weeye xadiisku mursal yahay dirkaba waxa uu leeyahay dariiqyo kaloo intaas markaa uu la sheegay oo keliya aan ahayn waxaa ka mid a abu xaatim baa cilalka ku soo wariyey oo can jaabir ka soo wariyey xadiisku isagoo marfuuca khiyaaru ummatii man qasara asalaata fi safari wa aftar yacni markaa sidaas ayuu waxa weeye u soo wariyey sidaas ayuu u soo wariyey waxaa markaa la weydiiyey abu xaatim laftiisa xadiiskaas la weydiiyey uu soo wariyey sida uu markaa inankiisuba marka uu tilmaamayo xaafid ibnu xajarna uu yaro ishaarayo ibnu mulaqinna uu ku sheegayo yacni markaa kitaabkiisa waxa weeye uu markaa ku tilmaamayo kitaabkiisa khulaasatu lbadri lmuniir dabeed waxa uu odhanayaa abu xaatim xadiiskaa sanadkiisa waxaa ku jira khaalib ibnu faa'id nin la yidhaahdo ayaa ku jira walaysa bihi ba'sun cillo ka weyna uma sheegin dariiqa uu isagu soo wariyey ma aha dariiqa dabaraani dariiqa abuu xaatim soo wariyey cillo ka badan uma sheegin inuu nin waxa weeye markaa khaalib ibnu faa'id la yidhahdaa ku sugan yahay ninkaana wax ba'si aanu ku sugnayn haddii cillo kaloo ka weyni ku sugan tahay waxa weeye waa markaa waa tilmaami lahaa waa markaa tilmaami lahaa waxaa jira markaa laba dariiqoo markaa kale oo markaa mursal ah oo mid mursalka saciid yahay midna mursalka waxa weeye curwatu bnu ruwaym yacni markaa mursalkiisa ah yacni mursalka saxiix dariiq labaad baa lagu soo wariyey dariiqaa labaad waxaa soo wariyey ismaaciil ibnu isxaaq alqaadi nin la yidhaahdo ayaa soo wariyey oo a'immadii waaweynaa ka mid a yacni laba boqol iyo laba iyo siddeetankii dhintay yacni markaa waxa weeye ismaaciil ibnu isxaaq alqaadi yacni waxa uu markaa uu ahaa yacni markaa sheekh qaadiyo imaamo markaa a'immada waaweyn ka mid a ayuu markaa ahaa abuu xaatimna waxa uu ka odhanayaa kitaabkiisa aljarx waaltacdiil waxa uu odhanayaa siqatun saduuq waa nin siqa ah oo runbadana oo saduuq ah weeyaan buu markaa odhanaya waxa uu ka wariyey ismaaciil ibnu isxaaq alqaadi fi kitaabi alaxkaam lahu can ibraahim ibni xamza can cabdilcaziiz ibni muxamed can ibni xarmala can saciid ibni musayib bilafdi khiyaaru ummatii man qasara asalaata fi safari wa aftar sida talkhiisulxabiirku oo usoo naqlinayo xadiiskaasina waxa uu yahay yacni mursal qawiya oo markaa sanadkiisu xasan yahay weeyaan waayo markaa ismaaciil ibnu isxaaq alqaadi yani waa siqatun saduuq yani waana imaam marka min ala'immati alkibaar ibraahim ibnu xamza ayuu wax ka warinayaa ibraahim ibnu xamza waa ibnu muxamed ibnu xamza almadani abu isxaaq min rijaali albukhaari weeye abuu xaatim waxa uu ka yidhi waa saduuq nasaa'ina wuxuu ka yidhi laysa bihi ba'sun ibnu sacdina waxa uu ka yidhi siqatun saduuq wax jarxiyoo lagu sheegayna ma jiro ibraahim ibnu xamza waxa uu ka warinaya cabdilcasiis ibnu muxamed wa addaawurdi waxa uu ka mid yahay min rijaali jamaaca muslim baa ku ixtijaajay bukhaarina isagu wuxuu u wariyey isagoo maqruunan bikayrihi ah ayuu wax u wariyey xaafid ibnu xajar waxa uu ku khulaaseeyey culammada qaarkood waxoogaa markaa xifdigiisa dacfi bay ku sheegeen culamo badanna way tawsiiqiyeen hadalkiisa waxa uu ku khulaaseeyey waxaa laga yidhi cabdilcasiis ibnu maxamed addaawurdi markuu sheegaya xaafid ibnu xajar saduuqun kaana yuxadisu min kutubi hayrihi fa yukhti qaala anasaa'iyu xadiisuhu can cubaydillahi alcumari munkar yacni waxa uu tilmaamay inuu saduuq yahay oo waxa weeye kutubta kale markuu wax ka sheego aan kitaabkiisa ahayn markaasuu khata'i jiray nasaa'ina waxa uu ka yidhi riwaayada cubaydillaahi alcumari uu ka warinayo cubaydillaahi ibni cumar alcumari uu ka warinayo ayaa munkar ah xadiiskanna ma aha miduu ka wariyey cubaydillaahi alcumari yacni miduu ka wariyey ma aha sidaas aawadeed yacni waxa weeye culammadu xadiiskiisa waxay ka dhigaan xasan ayay markaa ka dhigaan xasan baa u asal ah inuu xasanulxadiis yacni markaa inuu yahay cabdilcasiis ibnu maxamed addaawurdi waxa uu ka warinaya ibnu xarmala oo waa nin la yidhahdo cabdiraxmaan ibnu xarmala ibni camri alaslami abuu xarmalana lagu kunyeeya ninkaasna abuu xaatim waxa uu ka yidhi yuktabu xadiisuhu walaa yuxtaju bih ninka xadiiskiisa waa la qoraa laakiin laguma ixtijaajo wa qaala anasaa'iyu laysa bihi ba'sun nasaa'i waxa uu ka yidhi wax dhibi kuma sugna wa qaala maxamed ibnu camrin kaana siqatan kasiira alxadiis yacni siquu ahaa xadiiskiisuna waa badna axaadiis badan buu warin jiray wa qaala ibnu maciin saalix wa dacafacahu lqataan qataan markaa waa daciifiyey walam yadfachu yacni marka aad marka uma fogayninoo uma daaficin waxaanuu mar kale yidhi kaana yulaqan marka waxaa weeye culammada qaarkoodna way ku radisay yacni yaxya ibnu saciid alqataan daciifinta uu markaa ninkaas yacni markaa daciifiyey waxaanuu tilmaamay markuu yidhi walam yadfachu inaan dacfigiisu markaa darrayn ayaa markaa taasina yacni markaa uu tilmaamaya ama abuu xaatim marka waxa weeye markuu yidhi laguma ixtijaajo waxa uu ka mid yahay siday culammadu tilmaamaan abuu xaatim min almutacanitiin fi ljarxi ragga markaysa waxaa markaa isku adadkeeya yacni oo waxa weeye ku tashaduda yacni jarxiga ayuu ka mid yahay maadaama sidaas yadaa uu yahay haddii markaa ragga kale ee markaa dhexdhexaadka uu khilaafo oo waxa weeye isagu markaa waxa weeye ninka jarxigiisa uu la gaar noqdo oo uu yidhahdo laguma ixtijaajo culamo kalena ay yidhahdaan waa la xujaystaa culammada kale ee markaa dhexdhexaadkaa baa la raacaa marka sidaas aawadeed xaafid ibnu xajar yacni jarxiga iyo waxa weeye tawsiiqa laga yidhi waa khulaaseeyey oo waxa weeye waxa uu ku khulaaseeyey taqriibka hadalkiisa ah saduuqu rubbama akhta yacni ninkaasi waa saduuq waa runbadane laakiin waxa suurowda marmar inuu markaa khata'o rubbana waxaa looga jeedaa litaqliil ayaa laga tilmaamaya mar hadday qaliiltoo yar tahayna markaysaga muctabar yacni ma aha ha yeeshee waxaaba tacqiibiyey asxaabu taxriir ayaaba markaa tacqiibiyey xaafid ibnu xajar oo waxay yidhaahdeen yacni markaa huwa saduuqun xasanulxadiis ninkaasi waa saduuqo waa runbadane xadiiskiisuna waa xasan ninkaasi waxa uu ka warinayaa ibnu xarmale la yidhaahdaa saciid ibnu musayib ayuu ka warinayaa isaguna waa shaykhu taabiciin waana markaysaga yacni culammadii waaweynayd buu ka mid ahaa iyo fuqahadii markaysaga waaweynayd min alfuqahaa'i sabca weeye waa shaykhu taabiciin waa imaamun hiqatun laa yus'alu canhu imaam weyn weeye oo siqa ah lagu kalsoon yahay isagoo kalena laysma weydiiyo marka waxa weeye maadaama caynkaas iyada ay tahay cid yacni markaa inuun dacni markaa lagu sheegay oo la jarxiyey ama la daciifiyey waxaa ku jira ibnu xarmala isagana waxa weeye sawaabku waxay tahay inuu xasan marka uu yahay sidaas aawadeed mursalkaasi waxa uu yahay uu soo wariyey ismaaciil ibnu isxaaq alqaadi waa xasan yani mursal marka xasanulisnaad ah oo sanadkiisu xasan yahay yani weeyaan waxaa kaloo jira weliba dariiq labaad oo isaguna markaa mursal ah oo laga yani uu irsaaliyey curwatu bnu ruwaym nin la yidhaahdo aan saciid ahayn baa isagu irsaaliyey kaasna waxaa soo wariyey ismaaciil ibnu isxaaq alqaadi waxa uu ka warinaya can nasr bni caliyin can ciisa bni yuunus can ilawsaaciyi can curwati bni ruwaym marfuucan naxwuhu yani isagoo rafcinaya xadiidkaa mid shabaha ayuu waxa weeye isaguna soo wariyey mursalkaasina waxau yahay saxiixu lisnaad yani ismaaciil ibnu isxaaq waxaynu tilmaannay imaam hiqa ah oo saduuqa inuu yahay caliy bnu nasri nasr bnu caliyin nasr bnu caliyin oo wax ka warinayo waa nasr bnu caliy ibnu nasrin ninka la yidhaahdo aljahdami waa ninka weeye waa hiqatun sabtun sida marka waxa weeye taqriibkaba xaafid ibnu xajar uu ku yidhi ciise bnu yuunus oo wax ka warinaya waxa weeye waa ciisa bnu yuunus ibnu abi isxaaq asabiici waa hiqatun ma'muun sida taqriibkaba ku sugan awsaaci waa macruuf waa imaam hiqa ah oo jaliil oo weyn oo la yaqaano isagoo kale laysma weydiiyo waxa uu wax ka warinaya curwatu bnu ruwaym waxa uu ka mid yahay marka min sigaari taabiciin taabiciinta kuwoodii yaryaraa buu ka mid yahay riwaayadiisuna mursal bay u badan tahay oo waxa weeye ruwaad yani saxaabada uu wax ka warinayo badankooda waxba kama maqlin laakiin anas ibnu maalik iyo yani bacdu saxaaba oo yar ayuu wax ka maqlay yani marka waxa weeye ayuu wax ka maqlay marka nin kale curwatu bnu ruwaym waxa uu xaafid ibnu xajar odhanayaa saduuqun yursilu kaiiran waa saduuq xadiidkana waa irsaaliyaa si fara badan buu u irsaaliyaa asxaabu taxriir waa tacqiibiyeen oo waxay yidhaahdeen saduuq keliya ma ahe waa bal hiqatun yursilu kaiira waa hiqo oo ibnu maciin iyo duxaym iyo nasaa'i ayaa intuba yidhaahdeen waa hiqo cid yacni yidhihii ba'si kuma sugnana waxa weeye waa daara qudni cid jarxisayna ma jirto sidaas aawadee xaqiisu waxa weeye uu xaqu leeyahay in la yidhaahdo waa hiqo in la yidhaahdo ayaa markaa munaasib u ah sidaas yadaa baa la yidhi laakiin haddii la yahay waa saduuq u dhisa xadiiskiisa waa la taxsiininaya waa qawi oo waa xujogal marka sidaas aawadeed mursalka labaad ee curwat bnu ruwayn markaa uu keenayna yani uu nebiga markaa yani ka wariyeyna oo aanu sheegin cidduu ka maqlay isaguna waxau yahay waa mursalun saxiixulisnaad laba mursal baynu haynaa oo midna uu saxiixulisnaad yahay midna uu xasanulisnaad yahay ayaynu markaa haynaa weliba marka waxa weeye xaaladda labada mursal la isku quweynayo sharti bay culammada qaarkood u sheegeen oo imaamu shaafici ka mid yahay oo ahlicilmiga qaarkoodna ay ku raaceen sida sheekh taqyadiin ibnu taymiya iyo culamo kaleo la midii ay markaa ku raaceen oo shardigaasoo ah in waxa weeye labada nina xadiidka irsaalinaya inaynay isku shuyuukh ahayn oo aynay shuyuukh yacni markaa wax ka wada maqlin masalada noocaasi halkan oo kale waxay tahay mid sugan yacni markaa weeyaan waayo riwaayada marka waxa weeye saciid ibnulmusayib uu wax ka wariyo yacni cidda uu wax ka wariyaa waxa weeye waa saxaabada markaa weeye qallama inuu markaa taabiciinta markaa wax ka wariyo sidaas aawadeed ayaa markaa loo yidhi mursalkiisu waxa uu yahay markaa yani maxmuulatun cala alitisaal inay marka waxaweye musnado tahay ayaa markaa lagu xambaaraya yani sidaas yada ayaa lagu xambaaraya weliba adif ilaa dalik ragga waxa weeye uu soo gaadhay yani marka waxa weeye waa ka wafaad horreeyey oo saddex iyo sagaashankii hijiriyada ayuu saciid ibnu musayib marka uu dhintay laakiin ninkan markaa kale curwat bnu ruwaym waxa uu dhintay yani boqol iyo shan iyo soddon markay hijiriyadu ahayd ayuu markaa dhintay marka waxa weeye yani saxaabada inay iska waafaqaan marka werinta ay wax ka warinayaan sida anas ibnu maalik iyo ta noocaasi laa yaduru waayo saxaabada dhammaantood waa cuduul ee waxa weeye haddii laga markaa shakii lahaa in waxa weeye ragga qaarkood oo taabiciinta ka mid oo ducafo ah inay shuyuuq marka u wada noqdaan yacni ta noocaasi markaysagaa mid dhacday yacni ma aha oo waxa weeye ay isku shuyuuq yacni markaa noqdeen oo taabiciin marka waxa weeye ducafo ah inay wax ka wada wariyeen saciid ibnu musayib iyo curwat ibnu ruwaym taasina markaa ma jirto marka bisarfi nadar waxa kale oo dhan marka la iska dhaafo labadaa mursal ayaaba isquweynaya oo xadiidka qadarka dambe ee tilmaamaya khiyaaru ummatii aladiina idaa saafaruu ama idaa saafaruu qasaruu wa aftaruu yani waxa marka waxweyn ay tahay yani markaa saxiix marka weeye oo waa mid marka yani sugan oo nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugan weeye adif ilaa dalika riwaayada marka yani jaabir ee hore ee markaa dabaraaniya ay soo wariyeen dacfiga lagu sheegay dacfi weyn ma aha waayo ibnulahiic oo sayiulxifdiga ku sugan iyo nin waxa weeye mudallisa ku jira baa la yidhi marka laa shakka haddii marka labada mursal loo keeno inuu xadiisku noqonayo saxiixun ligayrihi oo xadiisku marka waxa weeye saxiixun ligayrihi yani marka uu noqonayo masalada noocaasa waxa weeye culammadaase wax quweeyey yacni markaa ma arag laakiin marka waxa weeye haddii mas'alada la baxsiyo yacni markaa taxqiiqu waxa uu keensanayaa xadiiska marka in la yidhaahdo waa saxiixun ligayrihi yacni marka waxa weeye sidaas baa marka iga khulaasowday yacni marka waxa weye daka ra'yii fain yakun sawaaban fa min allah wain yakun khata'an fa minii wa min ashaytaan wallahu warasuuluhu bari'aani minhu macnaha ama marka waxa weeye mas'alada iyo xukumka uu xadiisku sheegay haddaynu u soo noqonno waxa uu tilmaamayaa xadiisku yacni ummaddiisa nebiga sala allahu alayh wasalam inay ugu khayr badan yihiin kuwa haddii ay safraan yacni laba shay samaynaya salaadda inay qasriyaan iyo inay afuraan sidaa kuwa samaynaya ayaa waxa weeye yacni markaa ugu khayr badan buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ummaddayda taasina waxay tilmaamaysaa oo ay faa'iidaynaysaa yacni waxa weeye iftaarkas yacni la afuro qofkii markaa sadcaalkaa inuu soonkii afuro ramadaan oo uu ruksada qaato iyo inuu salaada qasriyaa inay tahay shay waxa weeye maxmuud ah oo markaa fiican markaa inay tahay oo kale dhex taalla inay noqoto waajib iyo inay noqoto yacni markaa sunne labadaa inay mid ahaan noqoto shay kale dhex taalla inay markaa tahay ayay markaa faa'iidaynaysaa culammada markaysagaa qaarkoodna waxay u deliishadeen sida waxa weeye shaaficiyadoo kalena inuu waxa weeye qasriga salaada la qasriyaa qofku hadduu sadcaal yahay qasriyaa inay tahay mid sunnaa oo afdal ah sida afuraadda uu afuraaba ay u tahay mid afdal ah xadiiska afar boqol iyo laba iyo afartan wa can cimraan bni xusayn radia allaahu canhuma qaal kanat bii bawaasiiru cimraan ibnu xusayn waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqdo isaga iyo aabbihiiya inuu yidhi waxa igu sugnayd yacni xanuunka bawaasiirta la yidhaahdo ayaa markaa igu sugnayd waa macruuf marka xanuunka bawaasiirtu fa sa'altu nabiya sala allahu alayh wasalam nebiga ayaan su'aaloo weydiiyey buu yidhi cani salaati salaadda ayaan markaa su'aalay bimacnaa kayfiyada iyo qaabka salaadda aan u tukanayo ayaan su'aalay yacni maadaama yacni xanuunkaasi uu daciifiyey oonan waxyaalaha qaarkood awoodi karay fa qaala nebigu wuxuu igu yidhi sala allahu alayh wasalam salli qaa'iman adoo taagan tuko fain lam tastatic faqaacidan haddaanad kari karin inaad taagni ku tukato faqaacidan ay fasalli qaacida waxaad tukataa xaalaad tahay qaacidan mid fadhiya tuko fain lam tastatic haddaanad kari karaynin fa calaa janbin ay fasalli waxaad tukataa xaalaad tahay muddajican calaa janbin mid dhinac u jiifa xaalaad tahay yacni markaa tuko rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa xadiiskaas ku soo wariyey xadiiskanna markaa hore ayuu inoo soo maray haddana waxa weeye baabka waxaa loo keenay oo loo soo arooriyey salaatu lmusaafiri waalmariid ayaa baabku markaa uu ahaa sadcaalka salaaddiisii waa soo aragnay ruuxa bukana salaaddiisii axaadiistan ayuu markaa waxa weeye saddexdan xadiis ayuu markaa sheikhu u soo arooriyey marka qofku hadduu markaa buko yacni waxa uu samaynayaa kolba siduu awoodi karayo ayuu salaaddii u tukanayaa waajibku awoodi kari waayaana waa ka dhacayaa waayo qaacidadu waxay tahay laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca aldaruura yacni marka wax waajiba oo qofkii saaran oo uu ku dambaabayaa ma jiro yacni maca alcajzi inuu ka taag darreeyo awoodi kari waayo lala qabo xaggee laga qaatay waxaa laga qaatay fattaquu llaha ma istatactum waxaa laga qaatay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha waxaa laga qaatay ida amartukum biamrin fa'tuu minhu ma istatactum wa idaa nahaytukum canhu fajtanibuu haddaan amar idin amro waxaa kari kartaan kala kaalayaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu yihi marka waxa weeye ma'muuraadka waxaa lagala imanayaa inta la awoodi karayo waxaan la awoodi karayna qofka way ka dhacaysaa oo aasim ku noqon maayo uu ku dembaabayo lagu ciqaabayo laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura yacni daruuro iyo lagama maarmaan la jirkeedna muxaram markaa wax xaaraan oo markaa yani xaaraan qofka ka noqonaya oo waxa weeye iddiraar u weheliyo oo naftu ay ku kaliftay taasina ma jirto oo waxa weeye xaalatulidiraar waxay ruqsaynaysaa oo bannaynaysaa shaygii muxaramkaah markaa way bannaynaysaa sidaas aawadeed yacni waxa weeye ayaa wakhtiyada markaa daruurada ee qofka nafta ay ku kallifto xataa bakhtiga inuu cuno shareecadu waa u bannaysay waxaana ku soo aroortay aayaad mutacadida ayaa ku soo aroortay ow ilaahay markaa inoogu markaa banneeyey marka waxa weeye calaa kulli xaal haddaynu u soo noqonno mas'alada waajibku marka hore salaadda waxa weeye taagni in lagu tukado idan waxaa laga qaadanayaa salli qaa'iman amarka uu nebigu sala allahu alayh wasalam ina amray oo uli taagni ku tuko alamru yaqtadi alwujuub amarku waajibnimo ayuu faa'iideeyaa waajibnimo ayuu markaa faa'iideeyaa waxaa laga qaadanayaa taagni in lagu tukado inay waajib tahay oo qofkii isagoo awoodi karaya inuu istaago faralkii inuu fadhi iskaga tukado fadhi inuu iskaga tukadaa yacni markaa biduuni cudrin mid u bannaan ma aha marka sidaas aawadeed taagnida in loo tukadaa waxay ka mid tahay yacni arkaanta markaa salaada ayay markaa ka mid tahay allaahuma ilaa markaa salaada markaa sunnada ah oo waxaa ku soo aroortay axaadiista qaarkood oo tilmaamaysa yacni qofku isagaan macduur ba ahayn oo xaalad ku kaliftaa aynay jirin inuu fadhiga inuu ku tukadaa sunnaha inay u bannaan tahay axaadiista qaarkood oo ku soo aroortay ayaa markaa jirta marka salaaddii faralka ahayd waajib waxa ku ah hadduu kari karayo taagni inuu ku tukado waa kow hadduu awoodi kari waayo waajibkaasi waa ka dhacayaa bimacnaa aasim ku noqon maayo oo waa ka dhacayaa oo wuxuu u intiqaalayaa oo lagu bedelayaa inuu fadhi ku tukado yani waxa weye fain lam tastatic faqaacidan yani marka haddaad taagni awoodi kari waydo fadhi ku tukado fadhi ku tuko hadduu fadhigana awoodi kari waayo muxuu samaynaya dhinac buu u jiifsanayaa dhinaca intuu u jiifsado ayuu dee u tukanaya dhinaca u jiifsanaya fiicanna waxa weeye markaa midigta waa inuu u jiifsado oo waxa weeye yani dhinac intuu u jiifsado ayuu waxa weeye qiblada wejigiisa ku beegaya bimacnaa waxa weeye iminkoo kale qibladu waqooyi bay inaga xigtaa madixiisoo kale wuxuu u jeedinayaa xagga yacni waxa weeye bari ayuu u jeedinaya lugihiisana waxaa u jeedinayaa xagga markaa galbeed macnaa sida maydka qabriga loo dhigo sida maydka xabaasha loo dhigo oo kale sidaasoo kale u jiifsanaya sidaa markuu u jiifsado ayuu sidaa u tukanaya dabeedna markaa salaadiina rukuucda iyo sujuuddana yacni waa isa soo yara qalloocinaya waa isa soo yara yacni markaa qalloocinaya qalloocinta marka uu isa soo qalloocinaya sujuuddana waa ka badinaya siduu rukuucda isu soo qalloocinayo hadduu dhinaca midig awoodi kari waayo oo sidaa maydka loo dhigo xabaasha hadduu kari kari waayo bidixda ayuu u jiifsanaya bidixda ayuu u jiifsanaya oo addimadu u leexinaya markaa uu yani u taagayaa ama u fidinayaa xagga bari yacni madaxana wuxuu u jeedinayaa xagga waxa weeye galbeed wejigiisuna wuxuu ku beegnaanayaa yacni kacbadii ama qiblada sidaas yadaa buu u tukanaya hadduu dhinacba inuu u jiifsado awoodi kari waayo jirjirku u jiifsanaya jirjirka ayuu u jiifsanaya cagihiisana kacbada xaggeeda ayuu u fidinaya yacni waayo yacni marka uu iimaaga samaynayo ayaa la doonaya wejigiisu inuu qiblada qaabilo ayaa la doonaya waayo wuu soo yaro foorarsanaya oo inuu soo yaro hinqado oo marka intuu awoodi kari waayo madaxa soo foorariyo ayaa la doonaya marka wakhtigaas wejigiisu wuxuu toos u qaabilayaa kacbadii ama qibladii ayuu markaa qaabilaya marka hadduu dhinacba awoodi kari waayo jirjirkuu u jiifsanayaa addimada markaa xagga qibladu u fidinayaa dabeedna markaysa waxaan markaa sidaas ayuu markaa u tukanaya qaabka caynkaasa ayuu markaa samaynaya kumana gaar aha waxa weeye markaa ruuxa bawaasiirta qaba oo keliya qofkii markaa cudurdaar u kari kari waayo sidaas yadaah ayuu markaa waxa weeye samaynaya yacni markaa xanuunku doonaba markaa ha ahaado yacni markaa waxa u sababay ha noqdo wa kadalika waxaynu leenahay haddii qofkii waxa weeye markaa sidaas si laeg yacni markaa uu ka boqo yacni markaa doontii oo kale hadduu istaago inay markaa la qarqoonto ama inuu yacni markaa duulo oo badda ku dhacaba hadduu ka boqo oo bimacnaa laash yaroo kale uu saaran yahay laashkaa yare uu saaran yahay hadduu istaago yacni sidaasuu leeyahay marba gees marka waxa weeye waa duulayaa oo badduu ku dhacaya xaaladda noocaasa muxuu samaynayaa fadhi buu ku tukanaya waayo dee waanu kari karay a shareecaduna markaysaga inooma bannayn qofku markaa naftiisii dee inuu halaago walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ayaa ilaahay uu yidhi marka sidaas aawadeed xaaladda caynkaasa waxa uu ku tukanaya hadduu taagni awoodi kari waayo fadhiga ayuu markaa ku tukanaya sidaas yadaa ayuu markaa samaynaya wahaakada marka waajibaadka waajibkuu kari kari waayaaba saa si leeg bay u dhacayaan qiyaamkoo keliya ma aha qiyaamku rukni buu ahaa haddana rukni isagoo ah ayaa qofkii markuu kari kari waayo ka dhacay ayuu ka dhacay sidaas si leeg baa waajibaadka kaliya arkaanta kalena hadduu kari kari waayo qofka ay uga dhacaysaa lana odhanayaa salaadaasi salaadaada waa ka ansaxaysaa sidaas yadaa la odhanaya taasna waxay tahay min baabi alqiyaasi asaxiix oo waxa weye masalada uu xadiis ku sheegay in mas'ale kale oo la nooca la ilxaaqiyaa waxay tahay waxa weeye mid sugan yacni markaa weeyaan mid sugan ahlucilmiguna marka ay qabaan weeye culammaduna waxay tilmaameen laba shay oo mutamaasilayn oo weji kastaba iska shabaha shareecadu marnaba ma kala farqiso laba xukumo kala duwan ma siiso laba shay oo kala duwan oo aan isku markaa waxaweye shaqo isku lahayna shareecadu isku xukum yacni ma siiso shareecadu waa cadli yacni waxa weeye oo waxa weeye ashyaada miisaan xaqa oo cadliya ayay markaa wax ku miisaanta xadiiska afar boqol iyo saddex iyo afartan waa can jaabirin qaal jaabir waxaa laga soo wariyey inuu yidhi caada nabiyu sala allahu alayh wasalama nebigu wuxuu booqday mariidan mid buka ayuu booqday fa ra'aahu yusallii calaa wisaada nebigu wuxuu arkay isaga oo markaa qofkii bukay uu tukanaayo oo ku tukanaayo calaa wisaadatin yacni barkimo uu ku tukanaayo yacni markaa korkeed ayuu arkay fa ramaa biha markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam barkintii buu ka tuuray barkintuu ku sujuudaayey barkintuu ninkii ku sujuudaayey qofkii tukanayey ayuu waxa weeye nebigu ka tuuray sala allahu alayh wasalam caada waa ciyaadadii weeye waa booqashada markaa la booqdo ruux buka ayaa ciyaado la yidhaahdaa markaa ziyaara oo booqasho ah iyo ciyaada farqaa udhaxeeya farqiga udhexeeyana waxay tahay waa cumuum iyo khusuus yacni ciyaado kasta waa ziyaaro laakiin ziyaaro kasta ciyaado ma aha yani ciyaadadu waxay ku gaar tahay booqashada qofka buka ayay ku gaar tahay fadli badan baana ku sugan qofka muslimka ee buka in lasoo booqdo fadli aad iyo aad u badan ayaa ku sugan oo ku soo arooray qofka gaalkaa in la booqdo yada ka waran gaalka in la booqda markaysaga mashruuc ma aha allaahuma ilaa in la doonayo shareecada in loogu yeedho diinta islaamka inuu soo galo in loogu yeedho mooyaane si kale in loo booqdo ma aha nebiguna sala allahu alayh wasalam waa booqday yacni gaalada qaarkood oo inan yahuudiya ayaa loo sheegay markaysaga inuu markaa sakaraadayo oo uu aad u xanuunsanayo ayaa loo sheegay ninkuna waa yahuudi ma islaamin nebigu sala allahu alayh wasalam waa kicitimay wuxuu u tegey markaa inankii yahuudiga ahaa ee xanuunsanayey bukay ee sakaraadayay ayuu u tegey markaasuu waxa weeye markaa ku yidhi yacni aslim islaam buu ku yidhi markaasaa inankii wuxuu jalleecay aabbihii ayuu indhihiisa markaysaga ku jalleecay aabbihiina waa yahuudi oo markaysaga yacni ku sugan yacni markaa yahuudiyadii oo aan islaamin weye aabbihii haybaysi uu ka haybaysanayo ayuu aabbihii inanku jalleecay markaasaa waxa weeye uu yacni aabbihii uu ku yidhi atic abalqaasim abalqaasim ateec buu ku yidhi taasna waxay ku tusinaysaa yuhuuddu inay garanayeen xaqnimada markaa diinta ee xasad inuu ku xambaaray isagu muu islaamin odaygii haddana wuxuu ku leeyahay abalqaasim ateec buu ku leeyahay bal hadda ka waran markaasuu yidhi atic abalqaasim abalqaasim ateec buu ku yidhi markaasaa waxa weeye inankii markaa uu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah yacni marka ayuu yidhi markaasaa waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxa mahad leh ilaaha ka badbaadiyey naarta ayaa mahadle buu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam in yar dabadeedna inankii naftu waa ka baxday in yar dabadeedna inankii naftu waa ka baxday waana xadiis saxiixo imaam axmed iyo kayrkii baa soo wariyey marka waxa weye xadiiskaasna wuxuu ku tusinayaa gaalka in la booqdaa yacni isaga oo xanuunsanaya inay bannaan tahay laakiin waa goorma waa haddii looga jeedo in markaa diinta loogu yeedho oo islaamnimada la amuro haddii sidaa looga jeedo weeye ee haddaan taa looga jeedin ee xidhiidhin looga jeedo iyadu ma bannaana oo waxay noqonaysaa min baabi muwaalaati alkufaar gaalada in laga weli yeeshaana mid bannaan ma aha oo adillo badan baa lagu diiday fa ra'aahu nebigu wuxuu arkay markaa ninka qofkaas buka yusallii isagoo tukanaya calaa wisaadatin barkimo ku tukanaya yacni ku sujuudaya oo fa ramaa biha markaasaa nebigu ka tuuray sala allahu alayh wasalam barkintii wa qaala wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam salli cala alardi dhulka ku tuko ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku yidhi in istatacta haddaad kari karayso dhulka ku tuko wailaa fa awmi iimaa'an wailaa haddayna arrinku sidaas ahayn yacni ay wailaa yakun daalik haddaan arrinku sidaas ahayn fa awmi iimaa'an tilmaan tilmaan yacni ilaadani istisnaa ma aha ee waxa weeye waa in shardiya oo laa la geliyey yacni markaa weeyaan wailaa ay wailaa yakun haddaan arrinku sidaas aanu ahayn oo aan markaa midaad dhulka kari karayso inaad ku sujuuddo aynay ahayn fa awmi ishaaro tilmaan sujuudda iyo rukuucda iimaa'an tilmaan tilmaan oo bimacnaa madaxa soo foorari wajcal sujuudaka akhfada min rukuucik waxaad ka yeeshaa sujuuddaada akhfada mid ka hoosaysa min rukuucika rukuucdaada mid ka hoosaysa ka yeel rawaahu lbayhaqiyu bayhaqi baa soo wariyo yacni markaa sunan kubraha yacni ku soo weriyey wa saxaxa abu xaatimin waqfahu abu xaatimna xadiiska waxa uu saxiixiyey yacni markaa inuu mawquuf yahay ayuu markaa saxiixiyey oo uu ka yeelay markaysaga sawaab xadiidkan markaa jaabir horaynu u soo marray oo xadiiskuu inoo soo maray takhriijkiisana hore waa u soo takhriijinnay oo waa u soo sheegnay takhriijkiisana yacni markaa hore waa usoo takhriijinnay sidaas aawadee hadda markaa takhriijkii mar labaad ku noqon mayna waxaynu kaga gaabsanaynaa inaynu idhaahno xadiisku waa saxiix yacni takhriijkana waxaa loo raajici karaa shariidka horeynu ku soo marray ayaa markaa loo raajici karaa xadiiskuna waxa weeye saxiix waxa uu yahay isaga oo marfuuca oo nebiga sala allahu alayh wasalam yacni loo rafcinayo khilaafan liabi xaatim yacni a'imo kale iyadoo la waafaqayo oo abu xaatim la khilaafayo markaa yacni sidaas yada ayaa loo yidhi oo abu xaatim waxa uu u qaatay xadiidka waxa weeye nin keligii inuu waxa weeye ka yeelay yacni markaa marfuuco rafciyey marka waxa weeye laakiin yacni saddex siqaad ah ayaa saddexduba xadiidka rafciyeen yacni waxa weeye mid siqa ahina xadiidka waa waqfiyey oo mawquufbuu ka dhigay xaaladda waxa weeye aziyaadatu min asiqatina maqbuula yacni siqa waxa uu siyaadiyaana waxay tahay yacni qaacidadu siday sheegaysa waa maqbuula waa la aqbalaya waa la aqbalaya laa siyamaa hadday tahay cidda markaa siyaadisay yacni cid ka fara badan cidda waxa weeye markaa yacni markaa aan siyaadinin halkanna waxa weeye waa noocaas marka xaaladda waxa weeye cidda siyaadisay badan tahay laa maxaalata marka qowlka markaa yacni taxqiiqu u yahay ee culammada muxaqiqiintii ay mareen waa in markaa ziyaadada la qaadanayo weeye rafciguna marka waa ziyaado marka waa maqbuulatun tamaaman sida xaafid ibnu xajarba uu ku markaa tilmaamay kitaabkiisa waxa weeye talkhiiska sidaas si la-eg yani sida uu tilmaamay ibnu turkumani jawharu naqiga sidaas si la-eg sida uu tilmaamay albani yani irwaau lhaliilka mawdu masaladaa sida hadalka ku saabsanna horaynu usoo tafsiilinay oo aynu marka uga hadalnay sidaas aawadeed yani markaa khulaasadeedu waa xadiisku inuu markaa isagoo marfuuca inuu saxiix yahay weeye qowlka raajix ee sawaabka ah intaas baynu kaga gaabsanayna masalada ku saabsan fiqiga xadiidka maadaama halkani munaasiba u tahay oo salaada mariidka aynaan hore baab ka warramaya aynaan soo marin oo baabkani uu yahay baabkii loo guntay salaada ruuxa buka in fiqiga xadiidka wax ka tilmaanno waa daruuri si kooban aynuga tilmaanno masalada koowaad ee xadiisku tilmaamaya waxay tahay qofku hadduu awoodi karayo inuu sujuudo yacni inuu markaa barkimo iyo wax la mida ku sujuudo oo yacni markaa aanu dhulkii gaadhin ama dhulkii waxa saaran aanu gaadhin sida qadifada iyo waxa la midkae dhulka ku goglaan aanu gaadhin iyo cawda iyo yacni inaynay markaa u bannaanayn ee ay tahay hadduu kari karayo ilaaba ilaa inuu dhulka ku sujuudo sidaas aawadeed bay culammadu waxay yidhaahdeen markuu qofku sujuudaayo waa in qaarkiisa dambe ay ka sarraysaa waxa weeye madaxiisa waa inuu ka sarreeyaa oo qaarkiisa dambe bimacnaa waxa weeye salkiisa markaysaga waa inuu ka sarreeyaa jidhkiisa inta kale oo halkaasi waa inay ugu sarraysaa halkaasi waa inay ugu sarraysaa wax markaa waxa weeye yacni masalan uu qofku dhigtana waxaa ka dhalanaysa jidhkiisu inuu iska sinmo oo madaxiisiiyo waxa weeye yacni qaarkiisii dambe inay sinmaan ayaa ka dhalanaysa taas yadiina waxay tahay waxa weeye mid xadiidka yacni markaa khilaafsan sidaas aawadeed qofku hadduu kari karayo oo qaadir yahay inuu dhulka ku sujuudo ama dhulka waxa saaran uu ku sujuudo hadduu kari karayo oo aanu markaa waxa weeye wuxuu soo sarraysiistay barkimooyin waaweyn iyo aanu soo dhigan yacni taa uu awoodi karayo waajibku waa inuu ku sujuudo dhulka ama markaa cawda iyo wax lamidka ku goglay haddaanu kari karaynin barkimo inuu dhigtaa mashruucu ma aha barkimo inuu dhigtaa mashruucu maaha cala alqawli araajix qawlka raajixa marka lagu socdo yacni shaaficiyadoo kale waxay yidhaahdaan way isaga bannaantay bay yidhahdaan marka kaannahu inaan xadiidku u caddaanin culammada sidaas yidhi baa laga yaabaa marka sawaabku laakiin waxa weeye barkimo inuu dhigtaa mashruuc inaynay u ahayn haddii aanu kari karaynin inuu dhulka ku sujuudo ee waxa weeye ishaaro iyo tilmaan ayuu ku gaabsanaya taasna waxay ku tusinaysaa sujuuddii oo rukni ahayd inay ka dhacayso qofka ay uga dhacayso lilcajzi awooditaanka uu awoodi waayey daraaddeed inay uga dhacayso oo waxa weeye arkaanta yacni kalena waa sidaas si la-eg oo ruknigu awoodi kari waayaa ee uu ka caajisaa isaguna waxa uu yahay mid markaa ismigiis inuu ku dambaabayaa ama markaa salaaddii la yidhahdo ku asixi mayso yacni haddaan lala iman waa miday qofkii ka dhacayso masalada kale markaa iyadana marka uu xadiisku inoo sheegay waxay tahay sujuuda iyo rukuucda labadaba waa la ishaaraya waa la tilmaamaya laakiin ishaarada iyo tilmaanta sujuudda la tilmaamaya waa in laga hoosaysiiyaa tilmaanta la tilmaamayo rukuucda waayo sujuuddu waa ka hoosaysay yacni markaa rukuucda maadaama sujuuddu ay ka hoosaysay rukuucda labadaba tilmaantoodana waa in la kala hoosaysiiyaa oo sujuudda la sii hoosaysiiyaa ayaa xadiisku inoo sheegaya xadiiska afar boqol iyo afar iyo afartan waa can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey qaalat inay tidhi ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalam yusalli mutarabbica nebiga waxaan arkay sala allahu alayh wasalam isaga oo tukanaya mutarabbican xaaluu yahay mid waxa weeye markaa tarabbuc sameeyey yacni tarabbuc yacni markaa sameeyey yacni wadaadada qaarkood waxay yidhahdaan tarabbucu waa addimada oo laysdhaafsado waa qaabka markaa sida badan yacni markaa wadaadada iyo ay u fadhiistaan yacni markaa weey oo addimada insaan la ysu dhaafsado ayaa markaa la yidhahdaa marka waxa weeye ma aqaan wax la yidhaahdo dadka qaarkood gabangaabo ayay yidhahdaan dadka qaarkood yacni gabangaabo ayay markaa yidhahdaan rawaahu nasaa'iyu nasaa'i baa markaa yacni xadiiska soo wariyey wa saxaxahu lxaakimu xaakimna markaa xadiiska waa saxiixiyey oo waxa weli waa xadiis saxiixa culaamo badan oo kale oo saxiixsan waynu soo marray sidaas aawadeed markaysaga waxba ku noqon mayno oo ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan iyo markaysaga taxaawi iyo bayhaqi iyo daara qudni iyo ibnu mulaqin iyo ibnu cabdilhaadi iyo xaafid ibnu xajar laftiisa uu ka mid yahay yani culamo badan baa markaysaga xadiiska saxiixisay marka xadiisku calaa kulli xaal waa xadiis saxiixa xaaladan tarabuca uu ku markaa yani ku tukanayaa ruuxu markuu taagnidii awoodi kari waayo yani tarabuc baa marka ugu fadli badan waxay culammadii markaa yidhaahdeen kayfiyad kastoo u fadhiisto waa kaga ansaxaysaa kayfiyad kastoo u fadhiisto waa kaga ansaxaysaa ha yeeshee afdaliyay tilmaamaysaa oo ficilku fadli buu sheegayaa laakiin nebigu ma amrinoo ma odhan yacni haddaa markaa fadhi ku tukanaysaan tarabuc ku tukada markaasay waxay noqon lahayd tarabuc waajib laakiin maadaama ay ficil tahay ficilku wuxuu ku tusinayaa in arrinkaasi maxmuud yahay oo uu sunno yaho afdal yahay ayuu markaa faa'iideynayaa afdaliyo ayuu faa'iideynaya laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana aayaddana calaa kulli xaal xukumka lagaga qaadanayo ilaa waxa weeye afar qowl bay culammadu geliyeen qaar odhanaya nebigu sala allahu aleyh wasalam ficilka uu sameeyey yacni waajibnima laga qaadanaya oo wujuuban baa loogu dayanaya iyo qolo tiri waxaa loogu danaya markaysaga sunnanimaa loogu dayanaya iyo qolo tiri maya waa ibaaxo waa bannaan tahay iyo qowl odhanaya tawaquf afartaa qowl baa ku sugan sida lagu tafsiiliyey aad iyo aad loogu caddeeyeyba kutuba usuul fiqhi yacni marka aad loogu tafsiiliyey marka waxa weeye in la yidhaahdo waa ibaaxo yani ma suuragal aha waayo arrinkan waa arrin maxmuudo in lagu daydo ayaa markaa laynoo tilmaamayaa oo laynoo ammaanay marka waxa weeye waa inuu fadli ku sugan yahay mubaaxana fadli kuma sugna sidaas aawadeed qowlka mubaaxu waa daciifa tuur masalada labaad waxay tahay waxa weeye tawaqufka qowlka ku sugan ee odhanaya waa laga tawaqufayaana oo xukumka markaa la odhanayo ficilka nebigu waa leeyahay waa laga gaabsanayaa oo waa layska taagayaa qowlkaasina waa daciif waayo tawaqufka markaa qudwo iyo kudayasha kuma sugna kaana tuur waxaa markaa soo hadhay laba qowloo kaleo waajib iyo sunne markaa inuu yahay labadaas ayaa markaa soo hadhay waxa weeye shayga marka uu nebigu sameeyey cibaado ah in la sameeyaa inay ka fadli badan tahay inaan la samaynin oo ay ka miisaan badan tahay iyada waa garannay marka taasina waxay ka dhaxaysaa inuu sunno yahay iyo inuu waajib yahay labadaasay markaa ka dhaxaysaa labadaas ayay markaa ka dhaxaysaa waajibku wuxuu keensanayaa qofku hadduu ka tago inuu ku dembaabayo qaacidana waxay sheegaysaa alaslu baraa'atu dimma asal waxa ah inay dimmadu beri tahay oo ay markaa takliifka beri ka tahay yacni iyo ismiga iyo waxa la midkaa inay beri ka tahay yacni ilaa daliil caddeeya inay dimmadu mashghuulo tahay yacni markaa oo ismi ma ay mashghuul ku tahay haddaynay la iman ilaa markaa taa la helo waxaa la odhanayaa dimmadu waa beri ayaa la odhanaya sidaas aawadeed tacsiim baa ka dhalanaya waajibka qowlka markaa sawaabkee ugu raajaxsan sida markaa shawkaniba uu ku caddeeyo yani kitaabkiisa la yidhaahdo yani irshaad ulfuxuulka ee usuul fiqhiga waxa weeye waa qowlka ah ficilka nebiga sala allahu alayh wasalam uu sameeyey ee aanu amrin sunnanimo in laga qaato ayaa u asal ah markaa sidaas aawadeed tarabucu waa sunne waxa haddaba isweydinle wakhtiguu sunnada yahay waa goorma ma waxa weeye fadhiyadii salaada uu fadhiisanayey oo hadday tahay waxa weeye ataxiyaadadii iyo hadday tahay fadhigii labada sujuudood u dhexeeyey ayuu tarabuc la imanayaa mise wuxuu la imanayaa maqaamkii rukuucda iyo waxa weeye ictidaalka iyo waxa weeye istaagga yacni markaa maqaamadaas miyuu fadhiisanayaayo tarabucaya yacni markaa waxa weeye mise mar kastaba tarabuc bala imanaya sawaabku waxay tahay mas'aladaasna ma aqaan maalintii hore inaan soo tafsiiliyey ama soo caddeeyey ma aqaan insha allahu tacaala hadday markaa iskhilaafaan hadalku ma xasuusni hadda waxaan maalintii hore ka idhi ee waxa weeye markaa iyo inaan tafsiiliyo ka hadlay xataa ma xasuusni ee waxa weeye hadday iskhilaafaan hadalka hadda halkan aan ku sheegayaba muctamad oo la qaadanaya taasina waxay tahay waxa weeye tarabucu goorta uu sunnada yahay waxay tahay waa fadhiyadii salaada markaan ahayn amaa fadhiyadii salaada iftiraash baa lala imanaya iftiraash ayaa lala imanaya meeshii tawarugkana tawarug baa lala imanaya meeshii iftiraashkana iftiraash baa lala imanaya waayo waa asalkii siday ahayd asalkii siday ahayd mar hadduu awoodi karayo qofkuna ka dhici mayso amaa laakiin maqaamadii kale uu qofku ama taagnaa ama ictidaalka ku sugnaa ama uu rukuucsanaa tiibuu tarabuc markaa la imanaya tiibuu tarabuc markaa la imanaya sidaas aawadeed maqaamku istaagi karo kale istaagi jiray oo kale waa tarabucaya markuu rukuuci jiray oo kale imaaga wuxuu ku samaynaya isagoo mutarabbica haddii markaa meeshu ay u saamaxayso yacni waxa weeye marka waxa weeye sidaas si la-eg yani yadana marka waxa weeye ictidaalka uu ku sugan yahay tarabuc ba la imanaya ama waxa weeye marka uu yacni fadhiyadii salaadee asalka ahaa yada wuxuu la imanayaa mawdicu liftiraash iftiraash buu la imanayaa mawdicu waxa weeye yani mawdicii aan iftiraashka ahayna tawaruga sida salaaddii laba ataxiyaad lahayd yani waxa weeye ataxiyaadka dambe wuxuu la imanayaa tawarugkii buu la imanaya yani sidaas weeye sawaabku waana sida markaysaga markaa culamo badani ay u sheegeen baabu salaati ljumuca xadiiskii afar boqol iyo shan iyo afartan can cabdilaahi bni cumara wa abi hurayrata radia allaahu canhum labada saxaabi waxaa laga soo wariyey abuu hurayre ilaahay raalli ha ka noqdo iyo cabdilaahi iyo aabbihiiba ilaahay raalli ha ka noqde sida uu jamciyey canhum uu yidhi waa saas annahumaa cabdilaahi iyo abi hurayraba samica inay ka maqleen rasuul allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi oo calaa acwaadi mimbarih yacnii kor saaran ama kor fuushan mimbarkiisa qoryihii markaa mimbarkiisa isagoo saaran yaquulu isagoo markaa nebigu odhanaya sala allahu alayh wasalam calaa acwaadi mimbarihi xaaluu markaa uu yahay yacni kaa'inan calaa acwaadi mimbarih yacnii mimbarkiisa qoryih qoryihii markaa mimbarkiisa isagoo kor saaran inuu markaa uu yidhi layantahiyanna aqwaamun can wadcihim aljumucaati aw layakhtimanna allahu calaa quluubihim ay wallaahi layantahiyanna aqwaamun ka reebtoomeen oo ka hadheen rag can wadcihim tegitaanka ay ka tegayaan tegitaanka ay ka tegayaan aljumucaati jimcooyinka aw layakhtimanna allaahu ama ilaahay waxa weeye markaa dhababee calaa quluubihim qalbiyaalkooda labadaa mid baa dhici doona aw layakuununna ama noqdeen min alghaafiliina kuwa markaa moogoon ee iska dhoohan yacnii kuwa markaa ka mid noqdeen hadday sidaa ka reebtoomi waayaan rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey baabka aynu gelaynaa waxa weeye waa salaatu ljumuca maalinta marka le yowmu ljumuca jumca iyo jumaca iyo jumuca yacnii miimka saddexdaba waa loo dabdiyey saddexda mid walba waa loo xarakeeyey in markaa la godo in la kordhigo iyo in la reebo magacanna waxa uu ahaa magac yacni markaa sharciya magaca loo bixiyey jumuuca yowmuuljumuca waa magac sharciya weeye wa ilaa carabtu maalintaa waxay odhan jirtay yowmuulcaruuba oo caruuba ayay u yaqaaneen magaca maalintaas qusay ibnu kilaab baana markaa ururin jiray quraysh maalinta waxa weeye yowmu caruuba la yidhaahdo waa maalintay jimcahan idhaane dabeedna maalintaas waa u khudbadayn jiray nebiga sala allahu alayh wasalam awowgii ayuu ahaa kacaynkaa samayn jiray marka yowmulcaruuba ayaa la odhan jiray marka jumuca waa magac markaa sharcigu la yimi sababu tasmiyaha loogu magacaabay jumucana culammada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa loogu magacaabay ururka lagu soo ururayo oo loo soo ururayo salaadda markaa darteed loo soo ururayo taas daraaddeed ijtimaaca salaaddaas u dhacaysa aawadeed baa loogu magacaabay jumuco qowl kale wuxuu leeyahay abuurkii nebiyullaahi aadam baa maalintaas la ururiyey oo laysu keenay waata axaadiista sixaaxaa ku soo aroortay in waxa weeye ciidda markaa arlada noocyadeeda kala duwan in laysu keenay oo laga abuuray marka waxa weeye aahaar baa haddaba waxay ku soo aroortay qadarka saxiixi waa qadarka hore aynu sheegnay ku saabsan in ciidaha markaa arlada korkooda noocyada ay yihiin oo dhan nooca cad nooca madow nooca cas nooc kastaba in markaa abuurkii markaa aadam inuu intaba ka koobna waxaa dabeed markaa la sheegay oo bacdul aahaar lagu soo naqliyey abuurkii nebiyullaahi aadam baa yowmuuljumuca la ururiyey sidaas aawadeed baa jumuco loogu magacaabay axaadiista sixaaxa qaarkooda ku soo aroorayna waa jiraan in nebiyullaahi aadam maalin jimcaa la abuuray oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi khayru yowmin talacat fiihi shamsu yowmuuljumuca maalin qorraxi soo baxdo waxaa ugu khayr badan maalinta jimcaha ayaa ugu khayr badan maalintaa jimcahana fadaa'isheeda wax ka mid ah ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay waxaana ka mid ahaa yacnii markaa maalintaa gudaheeda aadam la abuuray maalintaa gudaheedaana qiyaamadu kacaysa waana xadiis saxiixa weeyi markaa sababu tasmiyaha waxaa kaloo la yidhi abuurka markaa aadam isukeenka laysu keenay aawadeed baa loogu magacaabay jumuco wallaahu aclam maalinta jimcuhu waxay leedahay fadaa'il fara badan bay markaa leedahay fadaa'isheedana waxaa ka mid a inay tahay maalin ay qorraxi soo baxdo maalinta ugu khayrka badan waxaa kaloo soo aroortay maalin maalinta carafa inay ugu khayr badan tahay maalin qoraxi soo baxdo ayaa xadiis kalena ku soo arooray sidaas aawadeed marka culammadu waa jamciyeen oo waxay ku jamciyeen xagga sannada marka laga eegana maalinta carafa baa ugu khayr badan maalin qoraxi soo baxdo xagga usbuuca ama wiigga marka laga eegana maalinta jumcaha ayaa ugu khayr badan maalin qoraxi soo baxdo fadaa'il fara badan baa u sugnaaday ama khasaa'is yacni u gaar ah oo maalmaha kale uga gaar ah baa u sugnaaday maalinta jimce ilaa labaatan umuurood wax ka badan oo ay la khaas tahay baa soo aroortay bale ibnulqayim aljawsiya kitaabkiisa la yidhahda zaadulmacaad waxa uu ku soo arooriyey saddex iyo soddon khasiiso oo bimacnaa ay la gaar tahay maalinta jimcuhu inkastoo waxa weeye bacdi ka mid a umuuraha uu tiriyey aynay musallam ahayn oo ay markaa yihiin waxyaalo daciifa ama waxyaalo aan sugnayn haddana calaa kulli xaal waxaa ka taxasulaya oo ka xasilaya labaatan umuurood wax ka badan inay maalinta jimcuhu la khaas tahay hadday tahay salaadda la sharciyeeyey hadday tahay qusliga iyo maydhashada hadday tahay udgoonka la ismarinayo hadday tahay cadayga la soo cadayanayo hadday tahay khudbadda markaa yowmualjumuca hadday tahay aamuska loo aamusayo yacni markaa waxa weeye hadday tahay yacni suuratulkaafi akhrinta maalintaa la akhrinayo hadday tahay subaxeeda oo lagu tukanayo sajda ragcadda koowaad salaadda subax suuratu sajda bacda alfaatixa in la akhrinayo ragcadda labaadna bacda alfaatixa in la akhrinayo suuratu dahri hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri marka khasaa'ista ayay ka mid tahay hadday kami hadday markaa tahay degdega loo soo degdegayo ee fadaa'isha ku sugnaaday tabkiir yacni lisalaati aljumuca salaadda jimce iyo degdega loo soo degdegayo fadaa'isha ku sugnaaday hadday tahay waxa weeye saacatulijaabaha maalintaa ku sugan oo saacada waxa weeye qofku ilaahay waxa uu ka baryo laga aqbalayo ayaa jira calaa kulli xaal labaatan umuurood wax ka badan oo khasaa'isa baa u soo aroortay taasna waxaad u raajici kartaa waxa weeye kitaabka zaadulmacaadka fii hadyi khayr alcibaad wakadalika marka axkaamu ljumucati wa bidacuha oo markaa lilxajuuri labada markaa kitaabba mas'alada waa ka hadlaya umuuraha qaarkooda lagu mulaaxadaynayana waa tacqiibiyey inkastoo bacdi kaleo markaysaga aanu tacqiibinna ay jiraan sheikhu xadiiska haddaynu soo noqonno baabka ugu horeeya xadiiska nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ku sheegay waciid ama goodi waciidkaasi waxa uu yahay yacni rag baa waxay iska dayn doonaan oo ka reebtoomi doonaan inay jimcayaasha tegistay ka tegayaan inay iska daayaan hadday ka reebtoomi waayaanna waxa markaa ku dhici doona qalbigooda in la dhababo oo laga xidho khayrka ayaa ku dhici doona oo ay dabeedna markaa kuwa khaafiliintaa ee moogooneen waxba dhaadaynin ay markaa ka mid noqdaan dantoodana aan la imanaynin dantooduna khayrka ayay ugu jirtaa waciidka ama goodigaasna waxa uu tilmaamayaa jumcadu ragga inuu ku waajibay oo ciddii ahlulcadaara waa arki doonnaaye wixii aan ahayn jumcadu inuu rag ah farducayn inuu ku yahay oo waajib ku yahay waayo ciqaabta lagu goodinayo waxay ku tusinaysaa ciqaab waxaa loogu goodiyaa muxaaraan la sameeyey ama waajib laga tegey labadaa mid ayuunbaa markaa goodiga ama waciidku u yimaada mar haddii laakiin lagu goodiyey waxay ku tusinaysaa tegitaanka jumcada laga tegey lagu goodiyey waxay tilmaamaysaa in waxa weeye jumcada in la tukadaa salaatuuljumuca inay tahay fardu caynin cala alrijaal ragga inay ku tahay fardu cayn yacni afraad dhowr oo ilaa afar oo laga reebayaana waa jiraan oo dib baynu insha allahu tacaala ka arki doonnaa sidaas aawadeed ahlucilmiga qaarkood hadalka ay yidhahdeen waa fardu kifaaya yacni jumucadu waxa uu yahay qowl markaysaga yacni baatil ah weeye mukhaalafada uu khilaafsan yahay axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam daraaddeed ayuu baatil u yahay waxaana ku soo arooray xadiis kale oo saxiixa man taraka alaaa jumacin mutataaliyaatin ninka ka taga saddex jimce oo isku xidhiidhsan ninka ka taga yacni tubica calaa qalbih yacni qalbigiisa ayaa markaa la dhababaa qalbigiisa ayaa markaa la dhabaabaa xadiiskaasina waa xadiis saxiixa culama markaa mutacadida oo saxiixiyeyna waa jiraan oo albani iyo hayrkiiba ka mid yahay talkhiisulxabiirkuna waa soo aroorinayaa xadiiskaas duruq baanu markaa ka soo aroorinaya dariiqyada qaarkoodna inay xasan yihiin ayuu markaa tilmaamaya marka calaa kulli xaal salaadda jimce in markaa la fudaydsado ma aha ee waa in lagu dadaalo oo ciddii ay ku waajibtay jumcada waa inay la timaaddo si ay uga badbaaddo ciqaabta lagu goodiyey waayo khatmiga yacnii qofka haddii qalbigiisa la dhababo khayrka laga xidhoo laga dhababo dee wax khayri geli maayaan taasina waxaa ku sugan markaa haddii khayrba geli waayo inay khasaaro qofkii u sababta ayaa suurowda xadiidkii afar boqol iyo lix iyo afartan waa can salamata ibni alakwaci radia allaahu canhu salama waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqday qaala inuu yidhi kunnaa nusallii maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam aljumucata rasuulka sala allahu alayh wasalam la jidhkiisa waxaannu tukan jiray salaadda jimce uma nansarifu walaysa lilxiitaani dillu nastadillu bihi dabeedna waa geddoomi jirnay ama waa laabmi jirnay waa laabmi jirnay walaysa lilxiitaani yacni iyada oo markaa walxaal laysa lilxiitaani aynay u sugnayn markaa gidaarada gidaarka aanu u sugnayn dillun nastadillu bihi hadh aanu hadhsanno iyadaan gidaarku lahayn iyadaan gidaaradu hadh aanu hadhsanno aynay lahayn ayaannu waxa weeye markaa laabmi jirnay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahin bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wallafdu lilbukhaariyi lafdiguna bukhaari ayuu u sugnaaday wa fii lafdin limuslimin lafdi muslim u sugnaado uu la gaar noqday kunnaa nujammicu macahu idaa zaalat ishamsu waxa uu yidhi salamo kunnaa nujammicu waxaannu ahayn qaar markaa jimcaysta macahu rasuulka sala allahu alayh wasalam la jirkiisa idaa zaalat ishamsu hadday qoraxdu suusho uma narjicu dabeedna waa noqon jiray natatabbacu alfay'a annagoo raacraacayna yacni markaa hadhka natbacu alfay'a haddii la yidhaahdo sida markaa lafdiga kale lagu soo naqliyeyna iyaduna markaa waa la mid oo natbacu alfay'a yacni harhkaanu raacayna natatabbacuna waa raacraacayna wy oo bimacnaa meesha uu harku marba meeshuu noola laabtaan ula laabanayni xadiiskan waxaa markaa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu jumcada dedejin jiray oo aanu dib u dhigi jirin ayaa xadiisku tilmaamaya waayo tukashada nebiga sala allahu alayh wasalam ay la tukadeen dabeedna ay laabmeen iyadaan gidaaradu weli hadh la hadhsada aynay lahayn waxay ku tusinaysaa in waxa weeye wakhti hore la tukaday oo markaa zawaalka wakhtigii ugu horraysay wakhtigii ugu horraysay ee qorraxdu samada bartankeeda ay ka iilatay ama ka suushay in markiiba markaa uu nebigu sala allahu alayh wasalam salaatuuljumuca uu tujiyey ayaa xadiiska laga qaadanaya waxaana markaa culammadu ay isla oggol yihiin oo isku waafaqsan yihiin salaadda jumcaha wakhtigeedu inuu ku eg yahay bixitaanka u baxayaa wakhtiga salaadda duhur baxdo oo salaadda duhur goorta ay baxdo in jimcana baxay culammadu waa isku waafaqsan yihin oo waa isla oggol yihiin ha yeeshe waxa isweydiin leh xagga markaa soo gelitaanka jimcadu wakhtiga ay soo gelaysaa ma ka horraynaysaa wakhtiga duhurka mise wakhtiga duhuruun soo galo ayuunba iyaduna soo gelaysaa taa waxaa ku sugan laba qowl baa ku sugan jamaahiiru ahlicilmi waxay ku tageen culammada badankoodu waxay ku tageen oo saddexda imaamna ka mid yihiin abuxaniife iyo maalik iyo shaafici ay ka mid yihiin agsarka culammaduna ay ku tageen in wakhtiga jimcuhu duhur ka hor aanu soo gelayn ee wakhtigii duhurku soo geli jiruun jimcana inuu soo gelayo jimcana inuu soo gelayo salaadda jimcana inaan la tukan karin iyadaan zawaalku dhicin inaan la tukan karin salaadda jimce bay markaa akharu ahlilcilmi oo a'immada saddexduna ka mid yihiin ay ku tageen ha yeeshee imaam axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahweyhi iyo jamaaca saxaabada ka mida ayaa waxaa laga sheegay oo iyaga ka sugnaatay inay yidhaahdeen maya jimcaha waa la tukan karaa iyadaan weli zawaalkii gaadhin oo qorraxdu aynay samada bartankeeda ka suulin waa la tukan karaa oo qabla zawaal intaan qorraxdu markaa zawaalkii aynay markaa yacni samada bartankeedii aynay ka suulin waxaa dhici kartaa in la tukadaa waa bannaan tahay markaa sida iyo sida labada mid waliba waa bannaan yihin tanna waa jaa'is wakhtiga duhurka in la tukadaana waxa weeye waa marka afdal wakhtigii duhurka ka hor oo zawaalka ka horna in la tukadaana waxay tahay waa jaa'isoo waa bannaan tahay sidaas yadaabay markaa ku tageen waxaanay deliishadeen xadiiskan bay deliishadeen xadiiskan culammada markaa jamaahiirtu waa ka jawaabeenoo waxay yidhaahdeen xadiiskani wax daliili idinkuma sugna sababta aanu idinku sugnayni waxay tahay waxa uu saxaabigu yidhi humma nansarifu walaysa lilxiitaani dillun nastadillu bihi ma odhan iyadoaan markaa gidaaradu aynay hadh lahayn waannu hadhku weli soo rogman ayaannu waxa weeye noqon jiray ma odhan laakiin hadh inay lahayd waa laga fahmayaa hadalka ee hadh weyn oo la harhsan karo ayaynay lahayn laakiin nowcan maa hadh waa lahayd taqyiidkana waxaa laga qaadanayaa sifadana yacni taqyiid baa laga qaadanaya walaslu fi lqayd ixtiraazun iyadoo weliba ay markaa qaacidadu tahay asal inay u tahay yacni markaa qaydka ama sifada iyo waxa la midkaa in ixtiraaz faa'iidaynayo marka walaysa lilxiitaani dillu nastadillu bihi yacni waxa markaa ay faa'iidaynaysaa ixtiraaz oo waxa weeye hadhkii aan la hadhsanaynin yacni hadh inay leedahay waa laga ixtiraazay oo waxaa markaa yacni lagu tilmaamay hadh la harhsan karo inay tahay ka la nafinaya imaam maalik baase waxa uu yidhi xadiiskani waxa uu faa'iideynayaa laga qaadanayaa khudbadda in laga hormarin karo zawaalka amaa salaadda in zawaalka laga hormariya iyadu ma bannaana xadiiskan laakiin waxaannu ka qaadanaynaa khudbadda haddii qabla zawaal la khudbadeeyo oo markii waxa weeye zawaalku dhacayba hor laga tukado waa bannaan tahay buu markaa yacni yidhi imaam maalik culammada kale imaam axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahwayhii cidda ku raacday oo culammada markaa mucaasiriintana qaarkood ay ra'yigaa doorteen oo sheikhulalbani iyo sadiiq xasan khan iyo ay ka mid yihiin yacni culammadii markaa waxa weeye mucaasiriinta qaarkood ay saa ku tageen sadiiq xasan khan isagu mucaasir ma ahayn waxaa kaloo ay u deliishadeen xadiis kale xadiiska kale waxau yahay waa xadiiska jaabir can jaabirin ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana yusallii kaana yusallii aljumucata uma nadhabu ila jimaalina fanuriixuhaa xiina tazuulu shamsu yacni ana waadix rawaahu muslim fii saxiixih xadiiskana waxa uu tilmaamayaa jaabir ibni cabdillaahi wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam jumcada ayuu tukan jiray uma nadhabu ilaa jimaalina markaasaanu geelayagii qaban jiray fa nuriixuhaa markaasaanu uga raaxayn jiray yacni camalka iyo tacabka iyo daalka ayaannu uga raaxayn jiray oo aanu shaqada markaa ka dhaafi jiray xiina tazuulu shams goorta qorraxdu ay suusho yacni anna waadix yacni wuxuu u jeedaa markuu leeyahay geeleygii baannu qaban jiray geelii lagu waraabin jiray ama awrtii lagu waraabin jiray beeraha ayuu markaa uga jeedaa rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkaasi waxaa markaa yacni waa ka sariixsan yahay xadiidka uu shiikhuu inoo soo arooriyey waayo xadiidkaasi waxaad mooddaa inuu nowcan maa markaysagaa daahir ku yahay daahirkuna waa xujo in jumcada markaa nebigu sala allahu alayh wasalam intuu tukado intaa kadib saxaabadu inay qaban jireen awrtoodii beeraha lagu waraabin jiray dabeedna markaa inay shaqada waxa inay markaa yacni shaqada ayay markaa ka dhaafi jireen oo uga raaxayn jireen oo camalkaay ka dayn jireen goorta qorraxdu ay suusho dee in jumcada tukashadeedu ay dhici jirtay qabla zawaal ayaa xadiisku sariix ku yahay baa la odhan karaa waa ku cad yahay sidaas aawoodee calaa kulli xaal yacni markaa sida markaa sawaabkii waxa weeye in qabla zawaal la tukadaana waa jaa'is oo waa bannaan tahay yacni in markaa bacda zawaal la tukadaana waa afdal oo iyadu waa fadli badan tahay saxaabada rasuulkana sala allahu alayh wasalam waa ka asaxday inay saxaabada qaarkood yacni markaa tujiyeen jimce zawaalka ka hor oo qaarkood barqa ay tujiyeen salaad jimce inay barqa tujiyeen baa qaarkood markaa ka sugnaatay sida cabdillaahi ibnu zubayr iyo markaa waxa weeye saxaabo kaleba sidaas aawadeed saxaabaduna arrinka noocaasa iskagamay tallaabsadeen haddii waxa weeye aynay u haynin yacni rasuulka sala allahu alayh wasalam haddaynay uga haynin yacni xaggiisa wax markaa xadiisa oo xujo ah aynay uga haynin xujo la'aanteed miday iska samayn lahaayeen ma aha xadiidka afar boqol iyo toddoba iyo afartan waa can saali bni sacdin radia allaahu canhuma qaal saali bnu sacdin waxaa laga soo wariyey inuu yidhi maa kunnaa naqiilu walaa nataqaddaa ilaa bacda aljumuca maa kunnaa naqiilu maanu ahayn qaar qayluulaysta bimacnaa yaro markaa yani iskala yaro bixiya wakhtiga markaa yani markaa duhurka dabadiisa ama markaa yani maalinta bartankeeda maanu qayluulaysan jirin walanataqaddaa maanu qadayn jirin ilaa bacda aljumuca salaada jimca dabadeed mooyaane ka hor qayluulo aanu markaa iskala yaro bixinno iyo markaa qada aanu qadayno labada midnaba maanu samayn jirin jimcaha dabadeed mooyaane muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba soo wariyeen wallafdu limuslimin lafdiganna wuxuu u sugnaaday muslim buu u sugnaaday wa fii riwaaya riwaayo waxaa ku sugnaatay fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama maa kunna naqiilu walaa nataqaddaa fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama ila bacda aljumuca oo waxa weeye wakhtiga sidaasi ay dhici jirtay wakhtigii rasuulka inay tahay buu ku qayday riwaayaddaa kalena ay ku qayday xadiidkan waxay markaa culammada ay isku khilaafsan yihiin waqtulqayluula waa wakhtigee culammada qaar waxay leeyihiin waa zawaalka dabadeed waktigaasaa markaa waqtulqayluula ah culammada qaarkoodna waxay yidhahdeen mee wakhtiga qayluuladu waa salaada duhur ka hor waa in yar markaa zawaalka wakhti yar ka hor yacni wakhtigaa qayluuladu weeye qayluuladana waxaa lagu tacriifiyey istiraaxatun fii nisfi annahaar wain lam yakun macahaa nawmun yacni markaa maalinta bartankeeda oo la yaro raaxaysto oo bimacnaa la yaro jiifsado walow hurdabayaynay weheline taasaa waxaa la yidhahdaa qayluula ayaa markaa la yidhaahdaa xadiis markaa dacfi ku sugan yahay oo ku soo arooray oo tilmaamaya qiiluu fa inna ashayaadiina laa taqiilu ku soo aroorayna waa jira inkastoo sheikhulalbaani uu taxsiininayo silsilatu axaadiisi saxiixa uu ku taxsiininayo oo lafdigiisu uu yahay laa qiilu qayluulaysta fa ina ashayaadiina laa taqiilu maxaa yeelay shayaadiintu ma qayluulaysate ee idinku qayluulaysta laakiin xadiiskaasna calaa kulli xaal dacfi baa ku jira oo qawi ma aha marka waxa weeye culammada odhanaysa wakhtiga qayluuladu waa duhurka ka hor ama waa zawaalka ka hor waxay yidhaahdeen xadiiskani wuxuu ku tusinayaa wuxuu ku tusinayaa in waxa weeye wakhtiga qayluulada maadaama markaa la yidhi waxaa laga hormarin jiray salaaddaa la hormarin jiray in salaadda la tukanayo yacni qabla zawaal baa laga daliishanaya laakiin calaa kulli xaal wax daliili kuma sugnaa xadiidkan khusuuskiisa sida aanu ugu sugnayna waxay tahay waxa weeye haddii la yahay waa qabla zawaal yacni markaa qabla zawaal baa qayluuladu marka horeba asliyan ay tahay iyo hadday tahay waxa weeye markaa bacda zawaal bay tahay mar lay mid walba waxay aqbali kartaa in la yidhahdo maalinta jimce waxa weeye goortan uu qayluulaysan jiray waa goorta uu jumcada tukado marka waxa weeye jumcadiina in markaa zawaalka ka hor la tukanayo xadiiskani kuma tusin marka waxay u baahan tahay daliil kale ayay markaa u baahan tahay oo xadiiskan wax daliili saasaanu idinku sugnay waayo waxay aqbali kartaa salaada jimce intuu dib u dhigo oo uu zawaalka dabadeed tukado inuu dabeedna markaa dabadeed qayluulaysto ayay marka aqbali kartaa sidaas iyada ah ayay markaa aqbali kartaa riwaayada fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu u soo arooriyey si marka aan loo odhan in waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam inuu u taqriiriyey oo wakhtigiisii ay ahayd xadiisku kuma cadda riwaayadaas hore si aan taas loo odhan buu markaa wuxuu soo arooriyey riwaayada kale ee fii cahdi rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam ku qaydaysa waayo wakhtiga rasuulka dee waxaa la sameeyaa waxay noqonaysaa yacni markaa taqriir baa ku suganoo xujo ayay noqonaysaa xujo ayay noqonaysaa oo waxa weeye inuu nebigu sala allahu alayh wasalam u taqriiriyey baa laga qaadanaya xadiidkii afar boqol iyo siddeed iyo afartan wa can jaabirin ana nabiya sala allahu alayh wasalama kaana yakhtubu qaa'ima jaabir waxaa laga soo wariyey in nebigu sala allahu alayh wasalama kaana waxa uu ahaa yakhtubu qaa'iman mid khudbadeeyo xaaluu yahay qaa'iman mid taagan oo fa ja'at waxaa timi ciirun yacni markaa safar baa timi oo markaa min ashaami shaam bay markaa ka yimaadeen fainfatala annaasu ilayha dabeedna markaasay dadku u gadoomeen oo xaggii markaa yacni safarkii yimi ayay markaa qabteen yacnii awrtii safarka ahayd ee timi ayay markaa qabteen xataa lam yabqa ila itnaa cashara rajulan ilaa aan nebiga sala allahu alayh wasalam yacni aanu ku hadhin ay axadun cidnaba aynay ku hadhin ilaa itnaa cashara rajula laba iyo toban nin mooyaane cid kalaba nebiga sala allahu alayh wasalam kuma hadhin nebigii oo khudbadaynaya oo taagan ayaa waxa weeye yacni saxaabada badankoodii ay ka yaaceen rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye khudbadda marka la khudbadaynayo yacni khudbatuljumuca in taagni lagu khudbadeeyo kana yakhtubu qaa'ima yacni in taagni lagu khudbadeeyo ayaa markaa laga qaadanaya aayaddana waa lagu sheegay wa tarakuuka qaa'ima waxay markaa kaa tegayaan xaalaad taagan tahay ayay kaa tegayaanba aayaddana lagu yidhi marka in qiyaam in lagu khudbadeeyo inay tahay khudbatuljumuca xadiidka waa laga qaadanaya waxyaalaha lagala baxayay ka mid tahay xadiidku waxaa kale uu tilmaamayaa safar bimacnaa awr safar ah oo tijaaro iyo raashimo iyo waxyaale ku raran yihiin ayaa shaam xaggiisa ka yimi markaasay dadku xaggeedii ay qabteen oo u markaa laabmeen yacni infatalana waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa waa u noqdeen baa marka isagaa looga jeedaa wakhtiganna waxay culammadu yidhaahdeen waxay ahayd waagii horay ahaydoo waagii hore khudbadda jimce way ka dambayn jirtay salaadda berigii hore nebigu sala allahu alayh wasalam salaadduu horumarin jiray khudbaddana waa dembaysiin jiray jimcaha ha yeeshee markii dambe waxa markaa uu sameeyey sida hadda ay markaa la sameeyo ee ah in khudbadda markaa jumcadu jimcaha inay ka horrayso dabeedna markaa waxaa khudbadda dabadeed in salaadda jimce la tukado sidaas iyadaa buu nebigu sala allahu alayh wasalam ku dambeeyey marka waxa weeye iyadoo nebigii sala allahu alayh wasalam uu khudbadaynayo ayaa saxaabada badankoodii markaysaga ay gadoomeen oo ay markaa yaaceen oo ay qabteen markaysaga yacni tijaaradii markaa yacni safarkii la keenay ayay markaa qabteen nebigana sala allahu alayh wasalam waxaa ku soo hadhay laba iyo toban nin oo keliya ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam ku soo hadhay xadiidkanna culammada qaarkood waa deliishadeen wejigay u deliishadeenna waxay tahay in salaadda jimce laba iyo toban markaa yacnii nin inay markaa waxa weeye cadadka jumcadu ay ku waajibtaa inay markaa tahay laba iyo toban xadiidkan bay markaa ka qaateen ahlucilmiga qaarkood baa sidaas iyadaa ku tegey ee iyagoo xadiidkan deliishanaya laakiin calaa kulli xaal xadiidkani waxa weeye waa ficil oo waxa uu tilmaamaya nebiga sala allahu alayh wasalam inay intaasi ku soo hadhay waa arrin muwaafaqo ku dhacay laakiin xadiidku kuma tusinayo haddii labiyo toban tiradu ay ka yaraan lahayd oo sagaal ay noqon lahayd oo kale inaan nebigu sala allahu alayh wasalam yacni uu odhan lahaa salaadiis salaaddiinni may asixin ama waxa weeye uu odhan lahaa yacni waxa weeye jumcadii markaa inagama asixin iyo wax la mida inuu sidaas iyadaa odhan lahaa ama khudbadda aanu sii wadan lahayn taas iyadaa markaa kuma tusinayo ee waxa weeye calaa sabiili muwaafaqa ayaa cadadkan inay ku soo hadheen uu u dhacay waxyaalaha calaa sabiili muwaafaqa u dhacay ee ficilkaana yacni lagama qaato wax taxdiid la yidhaahdo yacni lagama qaato wax taxdiid la yidhaahdo lagama qaato marka masalada cadadka ku saabsan dib baynu insha allahu tacaala aynu markaa yacni ka hadli doonnaa oo aynu markaa ka tilmaami doonnaa qowlka raajixa iyo innagoo markaa iyo khilaafkaba ishaarayna itnaa cashara waxa marka ay tahay waa markaa bedel oo lam yabqa axadun baa marka ay noqonaysaa ila itnaa cashara sidaas iyada ah ayay markaa noqonaysaa xadiiskii afar boqol iyo sagaal iyo afartan wa can ibni cumara cabdillaahi ibni cumar waxaa laga soo wariyey qaal inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau idhi man adraka rakcatan min salaati aljumucati wagayriha man adraka kii soo gaadha rakcatan ragcad min salaati aljumucati salaadda jimce ka mida wagayriha ama salaad kaleoo aan jimcada ahaynba ka mida ragcadka ka soo gaadha falyudif ilayha ukhraa mid kale ha u idaafeeyo ha ku daro yacnii ragcad kale ha u idaafeeyo bimacnaa ha u tiiriyo ha ku daro waqad tammat salaatuh waqad tammat waa dhammaystirantay salaatuhu salaaddiisuna waa dhammaystirantay oo waxba yacni kama dhinna rawaahu nasaa'iyu nasaa'i baa soo wariyey wabnu maajah ibnu maajah baa soo wariyey wadaara qudniyu daara qudni baa soo wariyey wallafdu lahu lafdigu daara qudni buu u sugnaaday wa isnaaduhu saxiix sanadkiisuna waa saxiix laakiin qawa abu xaatimin irsaalahu ha yeeshe abu xaatim waxa uu quweeyey oo uu yidhi markaa iyada ayaa quwo badan inuu xadiisku mursal yahay ayuu markaa waxa weeye quweeyey oo bimacnaa waxau idhi kaasaa markaa arjax ah xadiidkan waxaa la soo wariyey min xadiisi abi hurayra wa min xadiisi cabdillaahi bni cumar min xadiisi abi hurayrana saxiixaynka waxaa ku soo aroortay man adraka rakcatan min asalaati faqad adraka asalaa sidaasaa saxiixaynka ku timi hayru saxiixayn oo waxa weeye xaakim iyo daara qutni iyo markaa sida ay soo wariyeen iyagu waxay u soo wariyeen man adraka rakcatan min salaati aljumuca yacni markaa ragcad salaatuljumuca ka mida kii soo gaadhaa yacni faqad adraka aljumuca jumcadii waa soo gaadhay jumcadii waa soo gaadhay sidaas yadaa ayaa markaa u soo wariyeen lafdi markaa riwaayada markaa kitaabka waafaqaysaana waa jirtaa oo abu hurayre laga soo wariyey man adraka rakcatan min salaati aljumucati ragcad markaa salaatuljumuca ka mida kii soo gaadhaa falyusallii ilayha ukhraa iyo falyudif ilayha ukhraa taana daara qudni iyo kayrkiiba waa soo wariyeen waxaana xadiiska abi hurayra yacni markaa saxiixiyey yacni xaakim waxa kale oo saxiixiyey oo dahabi oo ku waafaqay ibnu sakan laftiisu markaysagaa waa tasxiixiyey ha yeeshee culamo badan oo a'immo ah ayaa xadiiskaas waxa weeye abu hurayra daciifiyey ama shuduud ku xukumay culamada markaysagaa daciifisa a'immada waxaa ka mida yacni daara qudni waxaa ka mida ibnu xibbaan waxaa ka mida abu xaatim alraazi waxaa ka mida cuqayli yacni waxaa ka mida ibnu kasiir waxaa ka mida nawowi waxaa ka mida albani adigu calaa kulli xaal jamaacad badan oo markaysagaa muxadisiinta ka mid ah waxay ku tageen xadiisku waxa weeye lafdatljumuca inay shaadda tahay oo aynay xadiidkaa ku sugnayn xadiidka marka waxa weye sida uu saabitka ku yahay xadiiska abi hurayrana waxa weeye waa man adraka rakcatan min asalaati faqad adraka asalaa sidaas yada ah ayuu xadiidkaasi markaa saabit ku yahay amaa xadiidka markaa cabdillaahi bni cumar ee uu markaa shiikhuna inoo soo arooriyey culammada markaa qaarkood baa taxsiiniyey ama quweeyey culammada markaa quweysay waxaa ka mida ibnu cabdilahaadi waxau idhi isnaaduhu jayid laakiin takallama fiihi abu xaatim yacni xadiidka sanadkiisu jayid weeye ha yeeshee abu xaatim baa ka hadlay waxaanu idhi kani waxa weeye waa khata xagga matniga iyo xagga sanadka labadaba waxaanu markaa tilmaamay inuu markaa khata yahay saas yadaa ayuu markaa sheegay ibnu abi daawuudna waxauu yidhi yuunus kamuu soo warinin mooyaane baqiyo ninka la yidhaahdo keliya ka soo wariyey yacni markaa baqiya oo keliya baqiyatu bnulwaliid yacni markaa oo keliya ayaa markaa soo wariyey markaa baqiyatu bnulwaliid waxa markaa yacni khilaafay sulaymaan ibnu bilaal oo isagu u soo wariyey xadiisku isagoo mursal ah oo markaa yacni saalim ibnu cabdillaah yacni uu xadiidka markaa irsaalinayo uu xadiidka yacni irsaalinayo sidaas yada ah ayuu markaa u soo wariyey saas waxa uu ku odhanayaa marka isaga muxararka ayuu ku odhanayaa ibnu cabdilhaadi waxaa kaloo markaa xadiiska quweeyey sancaani oo yidhi markaa dariiqyadiisa badnaansha ay badan yihiin waxay yihiin qaarkoodba qaarka kale waa xoojinayaan subulu salaamka waxaa kaloo taxsiiniyey oo xasanun ligayrihi ku xukumay sadiiq xasan khaan oo rawdatulnadiyaha waxa markaa uu ku tegay xadiisku inuu yahay xasanun ligayrih waxaa saxiixiyey markaa albaani oo waxa uu yidhi wa jumlatu lqawli ana alxadiisa bidikri ljumucati saxiixun min xadiisi ibni cumara marfuucan wa mawquufa laa min xadiisi abi hurayra sidaasna irwaa'u lkhaliilka ayuu waxa weeye ku sheegay yacni markaa sheikhu lalbani xaafid ibnu xajar laftiisu halkan waa ku saxiixiyey xadiiska waxau ihi wa isnaaduhu saxiix hayeeshee waxa uu ka soo naqliyey abu xaatim inuu yidhi xadiidkani waa mursal oo bimacnaa mursal inuu yahay baa arjax ah mursal inuu yahay ayaa arjax ah laakiin sheekhulalbani waxa uu soo arooriyey dariiq kale ayuu soo arooriyey oo isaguna waxa weeye xadiidka waslinaya sidaas aawadeed waxau odhanayaa laba markaa yacni hiqa ah ayaa labaduba xadiiska markaysaga wasliyeen marka xadiisku waxa weeye waa xadiis mawsuula oo saxiixa markaa weeye sidaas yadaa buu ku tegayaa maadaama weliba ziyaadadu munaafiye mar aynay ahayn oo ay iswaafiqi karto inuu xadiisku waxa weeye inuu raawigu irsaaliyo iyo inuu xadiiska markaa raawigu wasliyo xidhiidhiyo labadu waa isu iman kartaa ee waa iswaafaqi kartaa xukumka xadiisku marka uu sheegay xukumka uu tilmaamay waxay tahay yacni salaada jimce maxaa lagu soo gaadhaa ma waxaa lagu soo gaadhaa un qadar salaaddii ka mida inuu qofku ku xidho walow ataxiyaadkana ha noqotee mise waxaa lagu soo gaadhaa ragcad ama wax ka badan qofku inuu kusoo ka soo gaadho ayaa markaa lagu soo gaadhaa jawaabta sida sawaabkii xadiisku inoo sheegay jamaahiiru ahlicilmina salafan wa khalafan ay ku tageen waxa weeyaan salaada jimce waxaa lagu soo gaadhaa yacni ragcad intay ugu yartahay baa lagu soo gaadhaa ragcaddana waxaa laga xisaabinayaa rukuucda ayaa laga xisaabinayaa haddaad rukuucda kaga xidhato ragcaddii waad soo gaadhay ragcaddii waad soo gaadhay masbuuqna aad tahay marka waxa weeye hal ragcad oo kalead kusii daraysa laakiin waxa weeye haddii ragcad wax ka yar ay tahay waxaad ka soo gaadhay marka waxa weeye salaad jimce maad soo gaadhin hal ragcad haddaad ka soo gaadho ragcad labaad baad ku daraysaa jimcadiina waa kuu xasishay haddii hal ragcad uu aanad ka soo gaadhina wax ka yar aad ka soo gaadho xaalka noocaasa afar ragcadood baad tukanaysaa yacni jimcana ka asixi maayo jimce ka asixi maayo afar ragcadood oo duhura ayaad markaa tukanaysaa hadduu qofku markaa yacni salaaddii uu xaaladdaa yimaado yacni waxa weeye isagoo jimco niyeystay inuu duhur u intiqaalo xaalka noocaasa waxa weeye markaa waa mid yacni markaa yacni iyadu yacni markaa u bannaan weeye bimacnaa isagoo waxa weeye jimcanimo ugu xidhay oo isle waa ragcaddii koowaad oo waxa weeye kaga xidhay sujuuddii oo kale wuxuu isleeyahy waa ragcaddii koowaad jimcuu ugu xidhay dabeedna duhur bay noqotay tan noocaasoo kalea markaysa waxaan waxaa la odhanayaa uun yacni waxa weeye afar ragcadood markaa tukaa la odhanaya laakiin tani waa baatilo oo ka bax oo waxa weeye markaa yacni waxaa tukataa yacni duhur dib ka xidho sidaas yada ah yacni waxba la odhan maayo yacni cala alqawli araajix waayo daahirka axaadiista lama sheegin in la odhanayo ilaaba ilaa waa inuu ka baxaa ow dabeedna duhur dib kala yimaadaa sidaas iyadaa markaa lama odhan bal riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan yacni markaa afar ragcadood ha tukado ayay markaa sheegayaan taasina waxay daahir ku tahay inuu waxa weeye salaaddii uu ku xidhay yacni aanu ragcad wax ka yar ka soo gaadhay yacni uu ku xidhay imaamkii jumcada tujinayey inuu waxa weeye afar ragcadood uun ka dhigayo sidaas iyadaa bay daahir ku tahay waxaa kaloo xadiiskani markaa uu faa'iideynayaa laga qaadanayaa in waxa weeye aan la shardiyin qofku khudbadda wax ka mida markaa inuu maqlayay ama soo gaadhay inaynay shardi ahayn waayo haddii salaaddii jimcaba wax ka mida ay dhaafeen haddana jimce ay u xasishay oo waxa weeye salaaddii jimce yacni la odhanayo laba ragcadood ha tukado waxay ku tusinaysaa inaynay markaa ku ahayn yacni shardi aynay u ahayn jumcada ilaaba ilaa khudbaddii wax ka mida inuu qofku soo xaadiraa inaynay markaisagaa shardi u ahayn inaynay shardi u ahayn ayaa markaa laga qaadanaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk